bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duuree reediyo dalasan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroona waxaa ka mid ah
xildhibaana sareeda maxamed oo mar kale kusoo baxday kursiga tiriskuisu yahay hoob boqol konton iyo afar doorasho maanta ka dhacday magaalada baydhabo
ciidanka dowladda oo howlgallo qorsheysan ka fuliyey deegaano hoostaga gobolka gado
taliska booliiska soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan
golaha wasiirada puntland oo ka shilay amniga guud ee deegaanada maamulkaasi
madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo ku dhawaaqay inuu la wareegay mas-uuliyadda maamul ee puntland
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid noqonaya
ruushka oo tijaabiyey gantaal xambaari kara hubka nukliyarka
iyo diyaaradaha dagaalka ee israa'il oo duqeeyey marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunteeda magaalada muqdisho waa maalnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha afraad sanada labada kun labaiyo labaatanka
aynu ku bilownay xildhibaana sareeda maxamed cabdulle ayaa maanta mar kale waxay markaa kusoo baxday kursiga tiriskiisu yahay hoob boqol konton iyo afar doorasho maanta ka qabsoontay magaalada baydhabo oo caasimad ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya wariyeena faadumo cabdulqaadir ayaa qodoboreedka neegeysa
sareede maxamed cabdalla ayaa mar kale kusoo baxday kursiga hoob boqol konton afar oo guddiga fid horey u sheegeen in doorashadiisa dib loogu noqonayo ergooyinka lagu matalo kursigan ayaa gacantaag ugu codeeyay kadib markii musharaxadii kale ay sheegtay inay u tanaasushay walaaw sacdangana oo xiskay tamaam ay madagaylanka jarna ku tanaasule gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed nuuridiin ibraahim aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada
anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan halkan ka xaqiijinayaa labada murashax ee ku tartamaysay kursiga maadaama mid ka mida ayay u tanaasushay murashaxii kale waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah waana sida tan soo socota sareede maxamed cabdalla ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga xildhibaan golaha shacabka iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirta goobta si gacantaag ah saacaan laga bilaabo maanta laga bilaabo kursigan waxay ku matali doontaa cidda iyo baasha iska leh afarta sano iyo ama shanta sano ay soo socota insha allah sareede maxamed cabdallah ayaa u mahad celisay ergada iyadoo sheegtay soomaaliya ka sokow in kursigan loogu adeegi doono koonfur galbeed ilaahay anigana xilka la ii doortay iguma ceebeeyo insha allah waa kursigii loogu soo shaqaynaayo dhammaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed insha allah bidnilaahi kariim
guddiga fid ayaa bishii disembar ee sanadkii tagay labadakunaaaakowda waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada kursiga xildhibaan ay kusoo baxday sareedo maadaama tartamaya kursigaasu aanu bixin shuruudaha doorashada faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
mahadsanid faadumo taliska waa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu sheegay in bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay inay ogaadaan dhibaatooyinka haysta ciidamada booliiska soomaaliyeed xilli ay ku jiraan howlgal ka dhana kooxaha burcadbadeeda
wakhtigaan aad ujeedaan runta haddaan idiin sheegana habeen ka weeraata laba qofaa la dilaa oo booliiska ah ama saddex waa daliimo haddaad tuugga adigu aada xabad kala horeyso aada dishana waxaa la leeyahay boliiska cid buu dilay ma magaaladao dhan nin baa lagu dilay oo boliis ku dilay maanta meel hebla magaalada la isla maraya mobaluu dhacay baabuur buu dhacay haddii aada u tagtidna xabad buu kugu ridayaa marka marxaladda boliisku maraya waa marxalad muxuu ahaa aan aan jeclaan lahaa dadku inuu dareemo runtii ilaahay baa mahadleh marka loo eego statistikada bil saddex bilood lix bilood ee crimeka ka dhaca xamar oo aada ogtihiin tirada dadka joogta iyo axwaasha aan ku sugannahay anagu waxaan leenahay aada iyo aada bay u fiican tahay oo bishaa ramadaan ilaahayna ha noogu dhameeyo inta muxuu ahaa noo dhiman hadda ilaahay ha noogu dhameeyo muxuu ahaa amnigaan hadda ku joogno oo ku afurayno in ilaahay noogu dhameeyo idinku aada ogtihiin dalka kan iga dhuu dalooshaan marar qaarkoodna aanu waa idinku xamanno inkastoo aanu leenahay mar baanu wada fariisanaynaa garami doonaa naka iyo ganacsatadu haddii ilaahay yidhaaho cadow inuu leeyahay dalkaani aan ogolayn xasilooni in muxuu ahaa lagu afuro xasilooni lagu tukado xasilooni taraawiixda lagu tukado
raalliada dhegeystayaal halkii aan idinkugu sheegnay kooxaha burcadbadeeda waa kooxaha burcada oo xilliga habeenadii dhac ka geysta degmooyinka gobolkani banaadir dhanka kale haddii aan eegnana ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo qorshaysan oo waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga gobolka gedo waryaheena salemaan xuseen al cadaala ayaa qodobareedkan eegaya ciidanka hubeysan ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee loo yaqaano duufaan ayaa waxa ay howlgallo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada balcad ee degmada baled xaabo ee gobolka gedo howlgalka oo uu hogaaminayay taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda gobolka gedo ayaa waxa ay howlgalka si gaar ah uga fuliyeen aagga deegaanada birta dheer qurac dheere ilaa goosa weyne oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada baled xaabo taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda gobolka gedo ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinaya loogana hortegayay weerarada al-shabaab isaga oo sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladani deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gedo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda ay geystay ama ay geysay gobolkaasi ayaa inta badan waxaa laga fuliyaa howlgallo kala duwan wallow aysan jirin dad lagu soo qabqabtay howlgalladaasi
maadsani suleymaan golaha wasiirada maamulka puntland ayaa waxay ka shireen amniga guud ee deegaanada maamulkaasi puntland cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya axmed cilmi cismaan karaash madaxweyne ku-xigeenka puntland ee xalay sheegay inuu la wareegay kursiga madaxweynenimo ee puntland ayaa shir guddoomiyey shirka ugu horreeya ee golaha wasiirada maamulkaasi kadib wareegtadii xalay shirkan ayaa waxa uu markaasi lagu hadlay arrimaha amniga guud ee xaaladda degada boosaaso dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka axmed cilmi cismaan karaash ayaa warbixin ka dhageystay dhammaan golaha wasiirada ee shirka ku sugnaa isaga oo faray inay dardargelinayaan howlaha ay u hayaan bulshada ku nool deegaanada puntland shirkii ugu horreeyey ee uu guddoomiyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash tan iyo markii uu xalay sheegay inuu la wareegay madaxtinimada maamulka puntland
halka warkaasi dooraad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada tani muqdisho bal markan akhbaaraadka soomaalida ka baxsan diyaaradaha dagaalka ee israel ayaa duqeyn ka geystay marinka khaza iyadoo weli ay taagan tahay xiisada u dhexeysa israel iyo falastiin ayaa la warinayaa in diyaaradaha dagaalka ee nuuca qumaatiga u kaca ay iyagu markaasi duqeyn ka fuliyeen meelo kamid ah marinka khaza ee dhulka reer falastiin sida ay baahisay warbaahinta israel duqeymahan ayaa lala beegsaday xarun ururka xamaas ay ku leeyihiin marinka khaza waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay duqeyntaasi goor sii horeysay ayaa waxaa jirtay in madaafiic lagu soo tuuray dhinaca marinka khaza islamarkaana ay ku dhaceen dhinaca israel taasi oo ka careysiisay ciidamada israel islamarkaana keentay in diyaarado ay adeegsadaan iyagoona weerar ka fuliya gudaha marinka khaza
hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaasi ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhagaysanayseen radio dalsan waad ku mahadsantihiin la socodka ila jaanqaadka warka duuri radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel